xadiidku kafaaro in lala imanayo waa inoo sheegay laakiin qadaa inuu la imanayo xaggee laga qaadanaya waxaa jira riwaayaat xadiidka markaa ku soo arooray wa sum yawma makaana maalinna maalinta beddelkeedii soon marka riwaayada saas iyadaa markaa waxa weeye ziyaadinaysa culamadu sixadeeda waa isku khilaafsan yihin qaar waa daciifiyeen ahlucilmiga qaarkoodna waa soo dhoweeyeen saas aawoodee xaafid ibnu xajar waxa uu ku tilmaamaya fatxulbaariga turuq inay leedahay oo majmuuca turuqaas marka laysu geeyo ay kutusinayso inay asal leedahay bimacnaa inay isquweynayso ayuu tilmaamaya duruq markaa mutacadid oo isquweynaysa inay leedahay wasum yowma makaana qadaaga uu amray nebigu sala allahu aleyh wasalam culamada qaar baa marka waxay qabsadeen yani kafaarun baa lagu leeyahay marka qadaa lagumaba laha waayo qadaa lama sheegin laakiin sawaabku waxay tahay qadaana in lagu leeyahay sheekhu lalbani saas si la eg marka irwaa ulkhaliilka dhowr dariiq ayuu sheegaya dabeedna wuxuu leeyahay dariiqyadaas marka waxa weeye laysu geeyo waa marka waa isku weynayaan dabeed waa saxiixinaya inay saxiixun ligayriha ay noqonayso ay isku weynayso sidaas iyada ayuu ku tegay calaa kulli xaal waa sida sawaabka ah in waxa weeye qadaa iyo kafaare labadaba inuu israacinayo xadiidkan waxaa laga qaataa axkaam fara badan oo waxaa la sheegay culamada qaarkood fawaa'idka xadiidkan lagala baxayo inay ka qoreen kitaab laba mujallada oo kun iyo kow faa'iido ay ka soo saareen kun iyo kow faa'iido oo xadiidka lagala baxayo inay ka soo saareen sida xaafid ibnu xajarba uu ku tilmaamayo fatxulbaariga oo odhanaya mutaakhiriinta qaarkood oo shuyuukhdeedu marka ay soo gaadhay waxay ka qoreen markaysaga kitaab dabeedna waxay qoreen markaysaga alfa faa'idatin wa faa'ida kun faa'iido iyo weliba kow marka ayay qoreen ay xadiidka kala baxay inkasta calaa kulli xaal fawaa'idkaasi ay u qaybsamaan wax markaysa waxa dalaalada marka xadiidka lagala bixi karo iyo wax marka waxa nowcan maa takalluf uu ku jiro sida markaysaga xadiis loogala baxay qadar markaysaga badan oo marka ka mid a fawaa'idka lagala baxayana marka xafid ibnu xajar ayaa ku keenaya kitaabkiisa marka fatxulbaari marka insha allahu waa loo raajici doonaa waxyaalaha uu tilmaamay waxaa ka mid a ee xadiiska lagala baxayo in waxa weeye kafaaradu inay tahay muratab oo ay kala horayso oo marka ugu horaysa waxa saaran qoor inuu xoreeyo qoorta hadduu awoodi kari waayo waxa saaran inuu laba bilood oo xidhiidha soomo hadduu taa awoodi kari waayona waxa saaran inuu lixdan miskiin quudiyo marka waa muratab waana siday jamaahiiru ahlicilmi qabaan maalikiyadu waxay yidhahdeen waxba muratab ma ahe waxa weeye waa mukhayar oo saddexda tuu doonu samayn karaa isagoo qoor wuxuu ku xoreeyo haysta ayuu samayn karaa inuu markaa lixdan miskiin quudiyo ama inuu marka waxa weeye laba bilood inuu soomo ayuu samayn karaa waxayna cuskadeen riwaayaadka xadiiska riwaayo ka mid a oo yacni aw aw odhanaysa sidaas samee ama sidaas samee ama sidaas samee laakiin riwaayadaasi waxay tahay waa riwaaya markaysaga munkara waa riwaayo markaysaga daciifa oo nakaara ayaa ku sugan nakaaro ayaa ku jirta munkarkana waxaa la yidhahdaa cid xifdigiisa dacafi ku yara sugan tahay marka ay mukhaalafo samayso ruwaadii siqaad ahayd khilaafto waxaa la yidhaha munkar ama waxawey haddii waxa weeye cid markaa siqa ah yani mukhaalafatu siqati aw isaduuqi liman huwa awsaqu minhu taa waxaa la yidhaha shaad baa la yidhahdaa in kii siqada ahaa ee lagu kalsoonaa ama saduuqa ahaa ee runta badnaa laakiin xifdigiisa wax u yara dhinaayeen xadiiskiisa la taxsiinin jiray hadday khilaafaan liman huwa awsaqu minhu cid marka waxa weeye ka siqanimo badan oo looga kalsooni badan yahay fardi ha ahaato ama jamaaca ha ahaatee yani fa huwa shaadun shaad weeye kaas laakiin waxa weeye mukhaalafatu man fiihi dacfun cid dacfi ku sugan tahay khilaafka ay khilaafto listiqaati waxaa la yidhahda iyada markaysaga waxa waa marka munkar wey nakaara ayaa laga qaataa inay ku sugan marka calaa kulli xaal yani takhyiirka riwaayada sheegaysa waa riwaayo markaysa waxa daciifa wey oo munkara ah sida ahlucilmigu marka ay caddeeyeen irwaa lkhaliilka iyo kutub kaleo markaysaga kutub takhriij baa marka aad ku arki karto waxaa kaloo marka laga qaadanayaa in waxa weeye dembiga marka uu ku dhaco qofku inuu ka murugoodo waayo marka riwaayaadka xadiiska qaarkood waxay sheegayeen inuu ninku waxa weeye isaga oo marka waxa weeye yani bawdyaha garaacaya oo timihiisa rifaya oo markaa le waxa weeye halagtu waan halaagsamay rasuulka ilaahayow oo tiiraanyadu ka muuqato ayuu nebiga u yimi sala allahu alayhi wasalam marka waxa weeye marka nadamka iyo murugada markaa dembiga uu ku dhacay qofka uu ka murugoodo waa laga qaadanaya nebiguna markaysaga ma odhan markaysaa maxaad sidaad markaa ugu murugoonaysa waa u taqriibiy waxay kutusinaysaa dunuubta qofka uu ku dhaco inuu ka murugoodo inay tahay taasna waxa weeye sida marka iimaankiisi marka uu yahay yani markaa xoogga uleeyahay baa markaa laga qaadan karaa waxaa kale oo ku sugan ruuxa markaysa waxa markaa sidaas oo kale markaa u murugooda ee tawbadii ay ka muuqato inaan la canaananaynin waayo nebigu sala allahu alayh wasalam maxaa waxaa kugu watayey maxaad u samaysay iyo wax canaana innaba uma soo jeedin laakiin culamadu waxay yidhahdeen qofkaan markaa ka murugoonin ee markaa aynay nadamka iyo tiiraanyada iyo waxaasi ayna ka muuqanin inuu toobad keenay isaga waa la tacziirayaa bay yidhahdeen tacziirtaa la tacziiraya ha ahaato markaysagaa in la dagaalo oo dubka laga siibo bimacnaa waxa weeye markaysagaa aad loo maago ama ha ahaato markaysagaa ciqaab kale in lagu sameeyo tacziir waa lagu samaynayaa bay yidhahdeen laakiin waa ciddaan markaa ka toobad keenin weeye cidda markaysaga markaa aan tawbadi ka muuqan cidda markaa tacziirta lagu samaynaya waxaa kaloo markaa xadiisku uu tilmaamaya in waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam sambiil timira inuu u dhiibay oo uu yihi markaysagaa taa sadaqadayso taana waxaa lagu tusinayaa kafaarada qofkii aan awoodi karaynin in laga bixiya inay bannaan tahay oo loogu tabaruca si uu kafaaradii kaga bixiyo inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa calaa sabiili danni yani marka arrinka caynkaas oo kale ah qofku markaa inuu ku warrami karo oo waxa weeye u odhan karo waxa weeye cid iga baahi badani marka isagaa ma jirto oo waxa weeye taasna cala sabiil qaci maahe waa dani haaliba ayuu markaa u ictimaaday waayo dadka axwaashooda de qaar waxa weye laga yaaba inay qarsoonto iyagu iska qabsanayaan baa jira oo waxa weeye saxaabada dee niman marka cafiifiin oo aada u dhowrsoon baa jiray yani waxa weeye yaxsabuhum aljaahilu agniyaaa min atacafuf rag waxa weye ilxaax iyo su-aalo badan iyo aan samaynaynin oo ruuxa xaalkooda ka jaahilka ahi oo u malaynayo nimankaasi inay haniyo yihiin iyo hodana yihiin min ajli tacafuf dhowrsoonida marka ay dhowrsoon yihiin daraadeed waxaa kaloo laga qaataa in waxa weeye dhaarta waxa uu qofku ku dhaaranayo inaan yaqiin la shardinin ee danni haaliba lagu dhaaran kara xataa sida looga daliishanayaana waxay tahay ninkani waxa weeye male haaliba ayuu hayay malihii haalibkaa buu markaa haddana ku dhaarta uu yihi fawallahi maa bayna laabatayha ahlu beytin axwaju mina ama afqaru mina marka dhaarta aynu sheegaynaa waxa weeye waa dhaartii yani markaa muduciga ama mudacu caleyhigu haddii markaa ay dhaari ku timaado waxay ku dhaaranayaan waxa weeye shardi ma aha wuxuu yaqiin uhuba inay tahay emaalaha haalibka hadduu leeyahay boqol kiiba sideetan waa caynkaas u ku dhaaran karaa dhaarta markhaatiga la dhaariyo iyadu waa ka duwantah waxaa lagu dhaaranaya iyadu wuxuu shaahid iyo yaqiin uhubo laakiin kan waxa weeye mudacu caleyhiga dhaarta markaysa waxa markaa uu ku dhaaranaya ama muduciga laftiisa haddii dhaartu kusoo noqoto dani haalibu ku dhaaran karaa sidaas aaweedna culamadu waxay misaaliyeen haddii qofku waxa weeye xaq baa markaysa waxa markaa xoolo uu aabihii cid ku leeyahay ayuu wuxuu markaysaa markaa u yani sheegay aabihii baa u sheegay ama warqad buu u qoray markaasu waxa weeye markaysaga waxa uu loo sheegay inuu xoolaha ninkaa kuleeyahay xoolaha inuu kuleeyahay ama waxa weeye waraaqihii markaysa waxaan markaa ayuu ka helay uu ku dardaarmay duyuunta noocaasa inuu ku leeyahay hadday dhaari ku timaado wuu ku dhaaran karaa bay culamadu yidhahdeen waana danni waayo aabihii wax dhihi karta inuu ku gefay laakiin maadaama danni qaaliba tahay yani waxa weeye dhaarti waa geli kartaa bay yidhahdeen inagana markhaatigu waa ka duwan yahi markhaatigu isagu shaahid baa la weydiiyaa waxa marka uu hubo yaqiin u hubo mooye wax kale markaysaa markaa inuu ka markhaati kacayo inuu ku dhaarto toona maaha lakin waxaynu ka hadlaynaa waxa weye waa ciddii xaq sheeganaysa yani marka ayaynu markaa ka hadlayna nebigu sala allahu alayh wasalam markii saasi ay dhacday oo taasna aysa soo xidhay saddexdii arrin markaa midnaba wuxuu markaa ma hayo waxaan qoor ku xidhaya ma hay laba bilood ma soomi karayo awoodba uma lihi awoodba uma lihi lixdan miskiin waxaan ku qoodiya ma hayo raashinkii markii la siiyey oo timirtii la siiyeyna waxa weyn markaa cid naga baahi badan aan ku sadaqaadeystaba garan maayo annaga ugaba baahi badan markaa nebigu sala allahu alayh wasalam xaaladdaa waa qoslay bimacnaa waa muunsooday oo dhow la caddeeyey markaasuu markaa u yihi orodoo markaysa markaa yani qaad oo markaa reerkaaga markaa sii marka reerkaaga sii waxa weeye ma kafaaradiiba adiga kugu baxdayba adaa dembigii galay kafaaradiina adiga ay kugu baxday miya mise waxa weeye sadaqad ahaan unbuu nebigu sala allahu alayh wasalam u siiyey ee kafaaradii ama waa lagu leeyahay ama waa ka dhacday yani labada waa iyama culamada qaarkood waxay tilmaameen in waxa weeye ay tahay kafaarada lafteeda oo waxay yidhahdeen kafaarada waxay ku tusinaysaa haddii cid kale ka bixinayso cid kale hadday ka bixinayso oo aan markaa yani aanu isagu mulkiyin in waxa weeye xataa isaga la siin karo haddii ugu baahi badan yahay xadiiskan bay ka daliishadeen sidaas haddii lagu dhiso waxaa kaloo laga qaatay kafaaradii lixdanka miskiin in markaa ruux la wada siin karo ruux la wada siin karo laakiin culamo badan waxay yidhahdeen kama cadda inay kafaaradii tahay ee waxa weye sadaqadahaan unbaa loo siiyey cabashada uu cawday daraaddeed ayuunbaa marka waxa weye yani loo siiyey kafaaradiina waxay isku qabteen miyay dhacaysaa xaaladda waxa weye qofku yahay mucsirki aan waxba haysanin mise waxa weeye waxay noqonaysaa markaa dayn lagu leeyahay oo waktiga uu xero iska bixinaya culamada qaar waxay leeyihin sida duyuunta kaleba loogu yeelanayo oo waktiga uu xero iska bixinayo wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara yani waxay noqonaysaa waxa weeye waktiga uu xero inuu iska bixiyo inay tahay oo duyuunta daynka ilaah iyo daynka waxa weye khalqiguba waxay yihiin goorta la helaa la iska bixiya qowl kale wuxuu leeyahay maya waa ka dhacaysaayo mar haddii xaq ilaah ay tahay oo uu sida kale u toobad keenay waxay noqonaysaa markaa inay ka dhacdo oo marka uu ka hadho waxa weeye yani markaa dimadiisa marka ay ka dhacdo icsaarka bimacnaa baahida aanu wuxuu haystaaba jirin daraaddeed ayay uga dhacaysaa bay yidhahdeen marka calaa kulli xaal culamada qaarkoodna sidaas yadaa bay yidhahdeen waxaana weliba qariina u ah waxaa soo aroortay marka riwaayaadka qaarkood oo saxiix oo tilmaamaya orda markaa qaado oo reerkaaga quudi oo waxa weeye markaysa wax markaa ilaahay dembi dhaaf weydiiso ilaahay yani dembi dhaaf weydiiso wastakfir illah markaa taasi waxa weeye inuu sidiisun u toobad keeno ayaa la tilmaamay waata kale nebigu ma sheegin sala allahu alayh wasalam ma odhanin waktigaad wax hesho waa dayn lagugu leeyahay iska bixi ma odhanin wa taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac yani caddaynta waktiga ay dadku u baahan yihiin iyo ummaddu in laga dibdhigaa ma banaana waana laysku waafaqsan yahay inaynay markaa waxa weye banaanayn in laga dibdhigaa taas iyadaa ayaa markaa loo cuskaday riwaayadka xadiiska waxaa kaloo ku soo arooray halagtu wa ahlagtu marka ziyaadada laakin wa ahlagtu may asixin waa ziyaada daciifa siday markaa culamo badan ay caddeeyeen ziyaadadaasi waa daciif iyadu may asixin waxaa kaloo markaa la isweydiiyey hal kafaara laynoo sheegay hadda oo ninkii la yidhi kafaara gud gabadhii waxa weeye markaa iyadana sidaas in la eg yani kafaaradeedii lama sheegin marka labadii ruux ma hal kafaaraa ku filan mise ruux waliba kafaara gud gaara ayuu ka bixinaya taana waxaa ku sugan markaysa waxa laba qowl bay markaa culamadu ka leeyihiin qowl odhanaya maya hal kafaara keliya ayaa ku filan iyo qowl kaloo odhanaya markaa maye mar hadduu ruux waliba markaysa markaa dembigaa ku dhacay gabadhuna marka ay tahay markaa mid aan la khasbin ee marka waxa weeye iyaduna can dawaaciya ogolaansho arrin ay ku samaysay ay tahay arrinkaasi waxay noqonaysaa waxa weye laba kafaaro in lagu lagu kala yeesho mid walba kafaaro gaarkeed lagu leeyahy mid walba gaarkeeda in kafaaro lagu leeyahy laakiin waxaa loo sheegi waaye waxa weeye gabadh iyadu may soo fatwo doonan wax fatwo la yidhahdo may soo doonan arrinkana waxa weye arrin fatwo ku saabsan weeyaan arrin qadaaya maaha marka qofkii fatwo istiftaa yimi oo fatwo raadis ahaa qofkaasaa markaysaga waxa loo fatwoodo looga jawaabay waxaa tusaale ahaan marka ah nabiga sala allahu alayh wasalam binti cutba ayaa u timi nabiga sala allahu alayh wasalam dabeedna waxay tihi ina abaa sufyaana rajulun shaxiix ninka abu sufyaan la yidhahdaa waa nin bakayl ah wax nagu filan nama siiyo xoolihiisa haddaanu ka qaadano ka warran wax yani marka aanu ogeyn nebigu ma odhan abu sufyaan ha loo yeedho ma odhan abu sufyaan inuu sidaa yeelo maahay markaysagaa reerka waa inuu wax ku filan siiyaa laakiin iyadu maadaama fatwo doon tahay iyadunbu uga jawaabo waxa ui khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf adiga iyo ubadkaaguba waxa idinku filan xoolihiisa ka qaata laakiin si macruufa uga qaata qadaraan ziyaado ka ahayn yani qadarka idinku filan aa u baahantihiin in la yaqaano wax ka badan ha ka qaadanin abu sufyaanna waxa weeye waa inuu bakaylnimadaa markaa inuu sameeyo oo waxaan ku fillayn inuu siiyo ma aha ma odhan marka calaa kulli xaal qowlka marka ahlucilmiga qaarkood ay arjaxaan aanaad moodo min xaysu nadar inuu markaysaga waxa markaa quwo badan yahay waa in marka waxa weye ruux kastaba kafaaro gaara in lagu yeelanayo ruux kastaba in kafaaro gaara gaara lagu yeelanayo sidaas iyadaa qowlkaas wey marka calaa kulli xaal xadiidka fawaaidkiis waa badan yahay laakin waxaa loo raajici doonaa shuruuxda insha allahu tacala wa can caaishata xadiiska lix boqol iyo toddoba iyo toddobaatan iyo xadiiska lix boqol iyo sideed iyo toddobaatan wa can caaishata wa ummi salama caaisha iyo ummu salama waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma labadooduba ilahay raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaan nebigu inuu ahaa yusbixu mid marka waxa weeye mid waa bariista oo bimacnaa waagu u dilaaco fajru saadiqu junuban xaaluu markaa janaabo qabo min jimaacin yani galma sababteedna ay ku tihi mintu waa sababiyo yani janaabadaasoo yani min jimaacin yani marka waxa ay kaa'inan min jimaacin galma sababteed markaa ka ahaatay ama ku timi uma yaktasilu markaasuu nabigu maydhan jiray sala allahu alayhi wasalam intaa dabadeed wayasuumu waa soomi jiray muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen zaada muslimun fi xadiisi ummi salama muslim waxa uu siyaadiyo kordhiyey xadiiska ummu salama walaa yaqdii ma qallayn jirin nebigu sala allahu alayhi wasalam oo qallo dambe lama iman jirin xadiiskan waxa uu sheegayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam iyada oo waxa weeye yacni ay tahay waxa weeye soon iyaday tahay inuu waxa weeye waaga fajru saadiqu inuu soo haleeli jiray isagoo janaabo qaba oo uu soomi jiray dabaed isagoo janaabo qabaa waagu u dilaaci jiray waa waa berisan jiray lagama tilmaamayo qoraxdaa usoo bixi jirtay loogama jeedo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam dee waxa weeye salaada subax isagaa dadka tujin jiray salaatu subxi imaamka tujiya isagu ahaa marka waxa weeye yusbixu wuxuu ka tilmaamayaa waagaa u dilaaci jiray ila subxi iyo waagu wuxuu bilaabanayaa marka waxa weeye fajru saadiq markuu dilaaco ee aadaanka labaad waa marka la adimaye marka isagoo janaabo qaba nebigu sala allahu alayh wasalam oo janaabadii aan ka maydhanin janaabadaasina marka waxa weye ixtilaam aynay ahayn uu isku markaa yacni junubay ee laakiin ay tahay galmo uu xaaskiisa u galmooday ay tahay oo aanu ka maydhan baa waagu u dilaaci jiray dabeedna waagu markuu dilaaco dabadeed buu maydhan jiray waana soomi jiro oo soonkiisii buu wadan jiray waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye soonkii aynay waxba yeelaynin janaabada qofka uu ku waaberiisto isagoo janaabo qaba bimacnaa waxa weeye ma aha markaa jimaac isagoo samaynayo waaberiistay loogama jeedo oo waxa weeye markaa in yacni waxyaalaha wax afuriya hadday galmo tahay iyo hadday cabitaan tahay iyo hadday cunitaan tahayba dee waxa weeye inay la soo dhaafto ma aha markaysa markaa habeen laakiin waxaa looga jeedaa yacni isagoo xalay markaa xaaskiisii u galmooday oo aan ka maydhanin ayaa waagu markaa u dilaaci jiray fajru saadiqu sidaas iyada abaa looga jeeda taasina soonka inayna waxba yeelayn baa laga qaadanaya haddaba waxaa jira axaadiis sheegaysa inuu wax yeelayso xadiis abi hurayra soo wariyey oo imaam axmed iyo ibnu xibbaanba ay soo wari ka soo warinayaan abu hurayra waxaa abu hurayra odhanaya qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ida nuudiya bisalaati salaati subxi wa axadukum junubun falaa yasuumu yowmaidin hadduu waxa weeye markaa salaada markaa loo adimo salaada subax iyadoo axadkiin janaabo qabo maalintaa waxa weeye yaanu yani soomi maayo yani yaanu soomin khabarun yuraadu bihi nahyu waa khabar nahyi looga jeedo lafdi kale waxa uu sheegayaa falaa yasum yowmaidin maalintaa yaanu soomin xadiiskaasina waxa weye waa saxiix ibnu xibbaan ayaa saxiixiyey ibnu kasiirna waxaa odhanaya isnaadkiisu waa jayid ayuu ku odhanaya markaa yani tafsiirkiisa shucayb arnaauud saas in laeg waxau odhanaya waxa weeye calaa sharti shaykhayn buu sanadkiisu saxiix ku yahay waxaa kaloo cabdirasaaq iyo ibnu maajah aya ay soo wariyeen dariiq kaleo abu hureyre laga warinayo inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man adrakahu subxu junuban falaa sawma lahu ka subuxu soo gaadho isagoo janaabo qaba yani waxa weeye isagu soom ma laha yani busiri isaguna waa saxiixiyo waxau yihi isnaadkiisu waa saxiix ayuu marka uu yidhi shucayb arnaauud saas in laeg isaguna waa saxiixiye marka waxa weeye calaa kulli xaal turuq kala duwan baa laga soo wariyey abu hurayra marka waa ka sugantahay abu hurayra inuu yidhi nabiga sala allahu alayh wasalam baa sidaas yadaa yidhi abu hurayra waana ku fatwooday arrinka noocaas ah oo fatwada uu ku fatwooday ee aanu sheegin nebigu inuu sidaa yidhi ee uu markaa fatwo ahaan hadalkaa u sheegay bukhaari iyo muslim baaba saxiixooda kusoo wariyey waa arrinka keensaday markaysagaa culamada qaarkood inay taa ku wahmiyaan oo ay yidhaahdaan xadiiska tilmaamaya marka waxa man adrakahu subxu junuban falaa sawma lahu bukhaari iyo muslim baa soo wariyey yani iyadoo marfuuca ayay u tiiriyeen culamada qaarkood bukhaari iyo muslim waana wahmi oo bukhaari iyo muslim markaa may soo warinin isagoo xadiisku marka waxa weeye marfuuca oo musnad ah ee waxa weeye markaa isaga oo waxa weeye abu hurayre qowlkiisa bay soo wariye abu hurayra ku fatwoonaya abu hurayrana ra'yigaa markii dambe waa ka noqday waxaanu sheegay isagu nebiga sala allahu alayh wasalam inaanu sidaa ka maqlin waliba riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugan inuu ku dhaarto uu yihi ilaahay yani markaa intuu walle maray ayuu wuxuu yidhi anigu ma odhan hadalkaa yani soon ninkaasi ma laha anigu ma odhane rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam baa yidhi waa masaladii haddeer aynu ka hadlayno kale yani alxalif cala danni alghaalib ayaa markaa taasina ay kutusinaysa marka waxa weeye riwaayaadka qaarkood wuxuu sheegayaa fadli ibnu cabbaas inuu hadalka ka maqlay oo fadli ibnu cabbaas u sheegay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas yeelaayo abu hurayra calaa kulli xaal markii dambe waa ka noqday fatwadaas oo ummu salama iyo caaisha markay labaduba u sheegeen nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu waagu u yani dilaaci jiray iyadoo uu janaabo qabo oo aanu ka maydhanin oo markaa dabadeed buu maydhan jiray waana soomi jiray soonkiisana ma qallayn jirin ra'yigii hore marka abu hureyra waa ka noqday oo markii dambe waxa weye soonkiisu inuu markaa u sugan yahay oo uu soomi karo yani ninka sidaasi ku dhacday ee waagu u dilaacay isagoo waxa janaabadii aan ka maydhanin ayuu markii dambe ku fatwoon jiray taana waxay kutusinaysaa waxa weeye qofku mas'aladii marka uu arko mas'ale ka qawisan inuu ka noqdo waayo liana arujuuca ila alxaqi fadiila xaqa in loo noqdaa waa fadiilo marka sidaas aawadeed nuqsaan wax la yidhahdo ku jiraana ma jiro mas'ala markaysaga marka aad qabtay inaad waxa weeye mas'ale kale oo ka qawisan ra'yi kale oo ka qawisan inaad hesho oo ka xoog badan oo ra'yigii ka xooga badnaa ee ka qawisanaa dabaed marka aad qaadato yani wax markaa ku sugani markaa oo dhibaatay ma jiraan fadiilun baa markaa ku sugan sida haddaba labada xadiis loo kulminayo culamadu waa isku khilaafeen culamada qaarkood waxay ku kala xambaareen faralka iyo sunnaha oo xadiiska hore umu salama iyo caaisha waxay ku xambaareen sunnaha xadiiskan abu hureyna waxay ku xambaareen faralka laakiin waxa weye axaadiista qaarkood oo markaysa markaa yani in faral xataa ay ahayd tilmaamaya ayaa waxa weye riwaayaadka qaarkood inay faral ahayd tilmaamaya soonkan uu nebigu soomi jiray ayaa markaa jira marka taasna taasaa burinaysa culamada qaarkood waxay ku kulmiyeen oo yidhaahdeen xadiiskani waxa weeye waa mansuukh abu hurayra oo waxaa nasakhay axaadiistan markaa dambe ee caaisha iyo umu salama taasna waxa weeye taarikh caddaynaysa markaysaga ma jirta xaafid ibnu xajar iyo marka ay odhanayaan ibnu kasiir iyo wax taariikha oo caddaynaysa inuu xadiiskani marka abu hurayre horreeyey xadiiskan kalena uu dambeeyey yani wax axaadiiso marka yani wax taariikh oo caddaynaysa ma jirto culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaaraya markaysagaa tan caaisha iyo umu salama ay sheegayaan nebiga sala allahu alay wasalam inay u gaarto u khaas tahay tan waxa weeye marka abu hurayra sheegayana inay ummadda caam u tahay taana khusuusiya lagu xambaaraya marka caaisha iyo umusalama ay sheegayaan oo nebiga sala allahu alay wasalam iyadoo isaga waxaa u banaanay inuu marka waxa weeye iska joogo yani marka isagaan maydhan waagu inuu u dilaaco oo janaabadii aan ka maydhan oo dabeedna soonkiisii u wato laakiin dadka kale marka uma banaana taasna markaysa xaliyadana waa la radiyo asalku waa cadam alkhusuusiya waata kale marka waxaa loo hayaa xadiis saxiixa ayaa la hayaa xadiiskaas saxiixa ah oo waxa weeye markaa muslim uu saxiixa kusoo wariyey xadiiskaas oo tilmaamaya inuu nin nebiga u yimi sala allahu alayh wasalam oo uu yidhi waxa weeye waan yani waan janaabaan markaa yani ku dhaca dabeedna anigaan maydhan baa waagu ii dilaaca soonna waa ay haysataa maxaan yeelaa markaasuu aniguo sidaa waa sameeya nebigu sala allahu alay wasalam markaasuu rasuulka ilahi adigu nalama mitiid buuri nalama mitiid ayuu markaa weli markaasuu nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay inuu xaggan arrinkan kala mid yahay ayna ku kala duwanayn bimacnaa wuxuu la khaas yahay aynay ahayn oo waxa uu yidhi yani marka aniga ayaa marka idinku yani waxaan rajaynayaa bimacnaa waxaan yani markaa ogahay inbaa macnuhu u dhacaya inaan idinku markaa cabsi badanahay idinkuna cilmi badanahay bimacnaa waxa way arrinkaasi haddaanu banaanayn lama imaadeen aniguba khaasna inaanu nebigu la ahayn ayuu xadiiskaasina markaa sheegaya marka khusuusiyaduna meeshay ka baxday culamada qaarkoodna waxay ku xambaareen in xadiiskan markaysaa markaa abu hureyre lagu xambaaro yani kamaalkii oo waxaa laga tilmaamayaa soonkiisa nuqsaan baa ku jirto oo markaysaga markaa waa yani waa laga fiican yahay oo waxaa lagu xambaaraya waxa weeye in kamaalkeedii wax u dhiman yihiin falaa sawma lahu yani soon kaamila laga nafidaya xadiiskan kale caaisha iyo umu salamana waxaa lagu xambaarayaa in waxa weeye soonku uu asaxayo marka taana waxay noqonaysaa macnaheedu in waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam wax markaa karaahiye ah inuu markaa la yimi oo isagu uu sameeyey ayaa macnaheedu marka uu noqonaya laakiin tan noocaasa marka waxa weye waa la ishkaal bixinaya waxaa lagu ishkaal bixinayaa nebigu sala allahu alayh wasalam karaahiyada markaysaga shay karaahatu tanziiha oo ummaddu inay samayso yani laga fiican yahay hadduu nebigu la yimaado sala allahu alayh wasalam oo waxa uu la yimi ay tahay bayaan oo caddaynaayo ay tahay isaga nisbadiisa karaahiye uma aha isaga nisbadiisa yani karaahiye uma aha oo waxa weeye waxay unoqonaysaa isaga nisbadiisa fadiilo ayay unoqonaysaa culamada usuulkuna waa sheegeen saaxibulmaraaqina waxa weeye nadmigiisa ayuu markaa mas'alada noocaasa ku tilmaamaya oo in waxa weeye yani karaaha hadduu markaa sameeyo oo bayaan libayaan iljawaaz uu u sameeyo inay waxa weeye noqonayso yani markaa isaga ay u noqonayso nisbadiisa markaa waajib waajib bay ahay oo caddaynta uu caddeeyo ayaa waajib ku ahay marka caddayntii hadday ficilka ku dhacday waxay noqonaysaa inuu waxa weeye yani markaa shay waajiba uu la yimi oo isaga nisbadiisa naqsi aynay u ahay muxuu saaxib maraq yidhi warubama yafcalu lilmakruuhi mubayinan anahu litanziihi yani waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu markaa sameeyo nebigu sala allahu alayh wasalam yani wax markaa karaahiye ah inuu sameeyo ayaa laga yaabaa isagoo caddaynaya in waxa weeye karaahatu tanziih inay tahay bimacnaa jawaasi in looga jeedo inuu caddeeyo ayaa markaysa waxaa laga yaabaa sidaas u sameeyo marka waxa weeye fasaara fii jaanibihi min alqurab kashurbi min fami lqirab yani waxa weeye waxaa dhici karta nisbadiisa inay unoqoto qurbo iyo cibaado bimacnaa waajib uu guban- gudanayo waajib uu gudanayo inay u noqoto ayaa laga yaabaa ibnu kasiirku marku waxa weeye aayadda yani marka waxa weeye aayat suurati albaqara oo marka waxa weeye uxila lakum laylata siyaama rafatu ila nisaa'ikum aayaddaa markuu sharxayo fasirayo ayuu xadiidka soo aroorinaya awjuhda aynu sheegnayna waa tirinaya xadiidkana waa quweynaya waa jayid lisnaad buu odhanaya dabeedna marka awjuhdaas intaasoo weji buu sheegaya dabeedna wejiga ugu dambeeyo ah markaysa waxaa marka xadiidkan abuuray in sunanimo lagu xambaaro yani marka wejigaas wuxuu odhanaya waa ajmacu alaqwaal wa acdaluha isagaa ugu kulmin badan isagaana marka ugu yani marka waxa weeye dhexdhexaadnimo badan qawlkaas ayuu ibnu kasiirka laftiisuna marka ugu yeelanaya ra'yigaas ayuu waxa weeye calaa kulli xaal ibnu kasiirka ugu yeelanaya yani aayadda lafteedana waa laga daliishaday inay bannaan tahay qofku waxa weeye hadduu waagu u dilaaco isagoo janaabo qaba in soonkiisu asaxayo wajhul istidlaalka looga daliishanayaana waxay tahay maadaama uu ilahay yidhi uxilla lakum laylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna yani markii sidaas yadaa la yidhi aakhirka marka dhexda aayadana laynoogu sheegay cunitaanka iyo cabitaanka markaysagaa in la- in la wadaayo ilaa waagu ka dilaacaayo waxay noqonaysaa habeenkii oo dhanna la baneeyey uxilla lakum laylata siyaami habeenkana wuxuu ku dhacaa qadarka hore qadarka dambe iyo qadarka dhexe intaba waa ku dhacaa waxay kutusinaysaa markaysa waxaan aakhiru juz-in min alleyl inuu galmada sameeyaa inay u bannaan tahay yacni waxa weeye qadarka yani yar ee ugu dambeeye ee habeenka ka mida galmadu inay dhacdaa inay bannaan tahay baa aayadda laga qaadanaya marka dalaalatu lishaara waxaa laga faa'iidaysanayaa in waxa weeye sixatu sawmi yani markaa man asbaxa junuba kii waxa weeye marka isagoo janaabo qaba waagu u dilaacay soonkiisu inuu asaxayo aayadda lafteeda laga daliishaday dalaalada laga daliishanaya dalaalatu lishaara ayay usuuliyiintu yidhahdaan sida looga daliishanayana waxay tahay maadaama uu ilaahay aayadda ku baneeyey habeenkii oo dhan galmada markaa yani xaaska loo galmanayo habeenkii markaa ramadaan galmada xaaska loo galmoonayo uu baneeyey yani juska ugu dambeeye habeenkiina galmadu inay dhacdaa ay bannaan tahay waxaad ka soo qaadaa ninbaa waxay dhacday galmadiisu markaysaga yani daqaa'iqii ugu dambeeyey markaysaga habeenka dabadeedna markaysa waxa iyadoo markaa ilbiriqsi uu ka hadhay ama daqiiqadii ka hadhay ilbiriqsiyada uu ka hadhay ama markaa laxadaa ilbiriqsiyo iyadoo waagii ka hadhay ayuu ka kacay markuu kacayba waxa weeye markaysaga waxa maydh kama gaadhsiine waagii wuxuu u dilaacay isagoo janaabo qaba dee bannayntaa loo banneeyey haddii soonkiisu aanu asaxayn looma banneeyeen habeenkaa ramadaan looma banneeyeen qaybtiisa dambe waxaa la odhan lahaa yacni inta dambe markaysaga habeenka ma samayn kartaan si aan waagu idinku dilaacin marka waxaa laga daliishanaya min qabiili dalaalati alishaara yani sixati sawmi man asbaxa junuba aayadda lafteeda sidaas yadaa baa looga daliishaday marka calaa kulli xaal soonku wuu asaxayaa yani soonku wuu asaxaya xadiidkuna waxa weye ama waa mansuuq ama waxaa lagu xambaaraya waxa weeye yani marka waxa weeye in laga fiican yahay ayaa marka lagu xambaarayaa oo ay tahay markaysaga khilaaf alafdal yani inay tahay oo soonka la nafinaya soonkii kaamilkaa inuu yahay baa lagu xambaaraya ama waa mansuuq oo xadiidku marka waxa waa la nasakhay yani labadaas mid ahaan baa lagu tawjiihinaya والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jirnay baabkii soomka ee axaadiisteedii ku saabsanayd soomka faralka iyo waxyaalaha jebinaya waa soo maray umuuraha soonka jebinayana haddii aynu khulaasayno waxyaalaha jebinaya waxaa ka mid a jimaaca galmada waxaa la yidhahdaa soonka waa jebinaysaa weliba qadaa iyo kafaara labadaba waa waajibinaysaa waxaa kaloo soonka jebinaya cunitaanka iyo cabbitaanka ogaan loo cabbo oo loo badrheedho ee aan markaa ilowshiye iyo u dhicin iyaguna soonka waa jebinaya xadiidka abu hurayre inu soo aragnayna waxa uu ku saabsan yahay marka uu qofku ilaawo inaanu ka jebinaynin saasuu ku saabsan yahay culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin cuntada iyo sharaabku haddii badrheer loo cabo ama loo cuno iyadoo qofku soonkiisii xasuusan yahay in soonkii ay ka jebinayso waxaa kaloo culammadu la mida bay yidhaahdeen wax fii macna alakli washurbi la mid ah sida in waxa weeye qofkii lagu xidho waxa la yidhaahdo alibru almugadiya yacni waxyaalaha markaa waxa weye sayloonada iyo waxyaalaha noocaas ee qofka cuntada markaa ka kaafin kara ashyaadaas oo kale haddii lagu xidho sayloonka iyo waa markaa ka jebinaysaa soonkii waayo waa fii macna alakli washurbi cunitaankii iyo cabbitaankii bay la mid tahay qofkana waa ka deeqaysaa waa ka kaafinaysaa waxaa kaloo la mida haddii dhiig lagu shubo waayo cuntadan iyo sharaabkani waxa ay noqonayaan waa dhiig bay noqonayaan marka taasina waxa weeye iyaduna qofkii quwo yacni xoog badan ayuu ka helayaa markaa taasina soonkii waa ka jebinaysaa dhiigga shubitaanka lagu shubaa soonka waa ka jebinaya waxyaalaha kale ka jebinaya waxaa ka mid ah inuu markaa iska hunqaaciyo ama matag iska keeno sida xadiiska abu hurayre ba aynu ku aragnay man daracahu alqay'u falaa qada'a calayhi waman istaqa'a falyaqdi ama facalayhi alqadaa'u labada lafdi mid walba yani waa kusoo aroortay axaadiista marka tacamud alqay inuu hunqaacada iska keeno waa ka jebinaysaa waxa weeye soonkii oo waa ka jabaya waxyaalaha kale soonka jebinaya waxaa ka mid ah yacni qofkii dumar ahayd in dhiigga caadada ama dhiigga dhalmadu labadaas inay ka yimaadaan soonkii waa kaga jabaysaa yani fa kunnaa nu'maru biqadaa'i asawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaa marka inaynay soomaynin iyadoo markaa dhiiggaasi uu joogo dhiigga markaa waxa weyaan yani xaydku uu joogo dhiigga nifaaskuna waa la mide ayay ku tusinaysaa ahlucilmiguna waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye walow saacadda ugu dambaysaba ha ahaatee haddii dhiig ka yimaado yacni wakhtigii soonka gudihiisa fajru saadiqa laga soo bilaabo ilaa waxa weeye qoraxdu inta ay ka dhacayso yacni laga gaadho intaa dhiiggii dhalmada ama dhiiggii waxa weeye xaydku hadduu ka yimaado soonkii waa ka jabaysaa ama dhiigga markaa dhabar furanka la yidhaahdo ee istixaadadu isagu soonka jebin maayo isagu soonka jebin maayo qoraxdiioo liiqa dhigto laakiin dacal muuqdo haddii markaa dhiigga xaydku ka yimaado soonkaasi waa ka jabay maalintaana waa qallaynaysaa maalintaana waa qallaynaysaa waxyaalaha kale ee jebinaya waxaa ka mid ah yacni riddada waxa la yidhahdo qofku hadduu gaaloobo camalkii cibaadada uu ku jiray marka waa ka buraya taasna waxa weeye culammadu waxay yidhahdeen wax khilaafa mas'aladaa laguma oga wax khilaafa mas'aladaas laguma oga ayay markaa yidhaahdeen marka calaa kulli xaal ashyaada marka waxa weeye culammadu ay u badiyaan in soonka ay jebinayso waa ashyaadaas umuuro kaloo la isku khilaafo soonka ma jebinaysa mise ma jebinayso waa jiraan oo marka waxa weeye culammada jamaahiirtu ay yidhahdaan soonka waa jebinaysaana waa jiraan xadiiska lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatan wa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal inuu rasuulka ilaahay uu yidhi man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyu man maata ku kasta oo dhinta oo wa calayhi siyaamun soon uu saaran yahay sooma canhu weliyuhu waxaa ka soomaaya weliyuhu ka markaa waxa weeye qariibkiisa u dhow ee dhexal joojinaya weligiisa waxaa looga jeedaa bimacnaa waarisu ka isaga dhexlaaya ayaa waxa weeye ka soomaya culamada qaarkoodna kumay qaydin inuu dhexlayo waxay yidhahdeen waa ka qaraabadiisa ah ayay yidhaahdeen laakiin macnaha uu fiican waa in la yahay weliyuhu bimacnaa waxa weye waarisu ka waxa weeye isaga dhexlaaya ayaa ka soomaya bimacnaa waxa weeye waa khabarun yuraadu bihi alamru siiqadu waa khabar laakiin macnuhu waxay u dhacaysaa amar ay liyasum canhu waliyuhu baa macnuhu u dhacaya ha ka soomo ka marka waxa weeye isaga dhexlayaa ha ka soomo ayaa macnuhu u dhacaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen xadiiskani sabab buu lahaa sababtu lahaana waxay ahayd qof dumara ayaa waxay ku nadartay inay bil soonto ayay ku nadartay markay ku nadartay bishaa inay soonto ayaa iyadaan soomin ayay qofkii dumar ahayd dhimatay markaasaa ninkii nebiga sala allahu alayh wasalam weydiiyey markaasuu dabeedna markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu marka ahlucilmigu qaar waxay yidhahdeen soon kasta oo lagu leeyahay maydka ha ahaado markaa waajiban biasli sharci aw waajiban biiltizaami shaksi ama waxa weeye ha ku waajibo asalka sharciga oo sida soonka ramadaan oo kale ha ahaado kafaaro ha ahaado ama ha ahaado marka waxa weeye soon uu qofku isku waajibiyey oo kafaaradoo kale wuxuu isugu waajibiyey markaa dembiga kafaarada keensanaya imaatinka uu la yimi nadarkoo kalena waxa uu isugu laazimiyey inuu ku nadray daraaddeed ayuu isugu laazimiyey oo isugu waajibiyey markaa kuu doonaba ha noqda ee weligu waa ka soomaya ka waxa weeye waariskiisa ee dhaxlaya ayaa ka soomaya ahlucilmiga qaarkood sidaas iyada ayay yidhaahdeen oo masalada waxay ku tageen soonkii kasta ee waajiba ee lagu leeyahay maydka ruuxa dhexal joojinaya waa ka soomi kara qowl labaad waxa uu leeyahay maye soonka uu ka soomi karaa waxa weeye waa soonkii ee uu qofku markaa yacni ku nadray oo waxay eegeen sababta uu xadiisku ku yimi ayay markaa eegeen dabeedna waxay yidhahdeen nooca sababtaas ayay caam ku noqonaysaa ayay markaa yidhaahdeen qowlkaa waxa weeye in nadarka ay ku gaar tahayna imaam axmed ibnu xambal yabaa markaa ku tegey bacdu saxaabana waa laga soo naqliyey inay markaa sidaas yada ay yidhaahdeen bacdu saxaabana waa laga soo naqliyey marka waxay kala qaadeen soonkii marka waxa weeye ramadaan iyo soonkii nadarka ahayd way kala saareen oo waxay yidhahdeen soonka nadarkaa waa laga soomayaa laakiin soonka waxa weeye aan nadarka ahaynee ramadaan isaga waxa uu ka bixinayaa icaam ayuu ka bixinayaa bay yidhahdeen icaam ayuu ka bixinayaa laakiin kama soomayo ayay markaa yidhahdeen jamaahiirtu laakiin waxay qabaan soonku in markaa yacni uu yahay cumuumkiisa oo waxay leeyihiin siyaamun waa markaa nakiro fii siyaaqi shardi dhacday nakiraduna hadday fii siyaaqi shardi dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi shardi tufiidu alcumuuma caamnima ayay faa'iidaysaa markaa sidaas aawadeed soon oo dhan bay caam ku tahay sidaas iyada ah ayay markaa yidhaahdeen qodada kalena waxay laaxiday yacni sababta uu ku yimi marka ayay eegeen iyo iyo inaan markaa qofka waxa uu shaqaysta inuu leeyahay wa an laysa lilinsaani ila maa saca wa anna sacyahu saufa yuraa marka waxa weeye maadaama marka waxa weeye laga eego yacni waxa uu shaqaysto qofku inuu isagu leeyahay waxa ay yidhaahdeen yacni qofkani mas'aladaa uu xadiisku ku yimi ee sababta u ahaa taasoo keliya ayaa marka waxa weye laga reebayaa ayay markaa yidhahdeen calaa kulli xaal yacni labada qowlba waxaad moodaa inay markaa aynay marka waxa weeye xooggooda aynaya sirayn oo qolana waxay laaxiday cumuumka xadiiska ayay laaxiday qolana waxay eegtay markaysaga xadiisku sababta uu ku yimi ayay eegeen iyo inay mamnuuc tahay yacni qofku marka waxa weeye camalka uu isagu shaqaysta mooyaane camal kale yacni marka inaanu anfacaynin asal ahaan marka waxay yidhaahdeen taa mas'alada uu xadiisku ku yimi ayuunbaa marka waxa weeye laga reebaya waariska marka uu ka soomayo soonkan la yidhaha ka sooma waxa weeye mawj sunna mise waa waajib yacni isagu inuu soomaa oo ka soomaa ruuxii yacni wa muwariska ahaaye isaga dhexal siinayey ma shay waajib ku noqonaya qofkan waariska ah mise waa shay sunne u ah waxa weeye waa sunne ayay u tahay inuu isagu ka soomaa waa tabarruc iyo sunne ayay u tahay waayo haddii la yidhahdo waajib bay ku tahay waxaa ka dhalanaysaa qofku dembi marka aanu lahayn inuu xambaaro ayaa ka dhalanaysa ilaahayna waxa ui walaa taziru waasiratun wisra ukhraa marka qof waliba dembigiisa un inuu markaa qaadayo qof kale dembigiisii aanu qaadaynin yacni marka ayaa uu inoo sheegaya aayaddu ay inoo tilmaamaysa marka sidaas aawadeed calaa sabiili yacni marka istixbaab ayuu inooga soomo yacni fadlibaa ugu sugan oo waxa weeye amarka la amray inuu ka soomaa waa amru istixbaab laa amru iijaab oo amar loogu sunnaynayo laakiin amar lagu waajibinayo ma aha baabu sawmi tatawuci wamaa nuhiya can sawmi ay haadaa baabu sawmi tatawuc kani wuxuu baab u yahay yacni sunnaha soonkiisii ayuu baab u yahay iyo wamaa nuhiya can sawmihi iyo wixii soomkiisa la reebay ee la nahiyey ayuu marka waxa weeye u yahay yacni baab u yahay yacni maalmaha la nahiyey ee la reebay in la soomo xadiidka lix boqol iyo sideetan can abi qataadata alansaariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam abi qataada waxaa laga soo wariyey in rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalama su'ila la weydiiyey can sawmi yowmi carafata maalinta carafo soomka la soomaayo ayaa la weydiiyey qaala wuxuu uhi yukafiru asanata almaadiyata waalbaaqiya yukafiru wuxuu baabi'inayaa oo masaxayaa alsanata almaadiya ay dunuuba asanati almaadiyati waalbaaqiya yacni sannadii tagtay dembiyadeedii waa baabi'inayaa sannadda soo socotana dembigeedii waa masaxaya waa baabi'inaya wa su'ila can siyaami yowmi caashuraa nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa la weydiiyey maalinta caashuuro la yidhaahdo soonka la soomaayo waa markaa bisha muxaram maalintay tobanka tahay amaba markaa bisha ay seke dadku yidhaahdaan maalinta ay toban tahay weeyaane maalintaas soonka la soomaayo ayaa la weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu hi yukafiru asanata almaadiya wuxuu masaxayaa maalintaasi ay dunuuba asanati almaadiya dembiyadii markaa sannada tagtay ayay baabi'inaysaa oo masaxaysaa soonka maalinta caashuuraa la soomaa wa su'ila can sawmi yowmi alithnayn maalinta markaa yacni isniinta ah ee soonka la soomaayana waa la weydiiyey qaala daaka yawmun wulidtu fiihi waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam taasi waa maalintii markaa lay dhalay yacni gudihiisa bimacnaa maalintaan dhashay weeye wa bucittu fiihi waa maalintii markaa lay soo saaray weeye aw unzila calaya fiihi waa ama wuxuu yidhi waa maalintii laygu soo dejiyey gudihiisa waxyiga laygu soo dejiyey rawaahu muslimun muslim baa ku soo wariyey saxiixiisa xadiiskani waxa uu ka warramayaa maalmo ay sunno tahay in la soomo oo fadli badani ku sugan yahay maalinta koowaad ee xadiisku sheegay waxa weeye maalinta carafo sagaaloodka ama bisha waxa weeye la yidhaahdo dulxija amaba arrafe la yidhaahdaa maalinta ay sagaal tahay ee dadka markaa xujaajtae xajinaya ay carafo taagan yihiin carafo ay taagan yihiin maalintaa in la soomaa waxay tahay waa sunne fadli baana ku sugan weyn fadligaasina waxa uu yahay in dembiyada markaa lagu markaa masaxayo oo dembiyada lagu baabi'inayo oo qofkii sooma dembigiisa yacni markaa waa lagaga masaxaya dembi badan baa lagaga dhaafaya dembi badan ou la yimi sannadii tagtay iyo sannada soo socota labadaa sanaba dembigoodii ayaa lagaga baabi'inayaa oo lagaga dhaafaya waxaanay sunne u tahay cidda aan carafo maalintaa taagnayn amaa dadka xujaajta ah ee carafo yagu taagan sunne uma aha inay soomaan markaa maalinta carafa sunne uma aha inay iyagu carafo yagoo taagan inay soomaan sunne uma aha laakiin cidda yacni ay sunnada u tahay waa dadka aan xujaajta ahayna carafo taagnayn kuwaas weeyaan waxaa loo yidhi waxa weeye dadka markaa xujaajta ah sunne uma aha inay yowmu carafa soomaan waayo nebigu sala allahu alayh wasalam markii uu soo xajiyey yacni carafa markaa ma soomin yowmu carafa ma soomin ee waa afuray halkaa waxaa laga qaadanayaa inuu markaa ruuxa xaajiga ahy inuu carafa yowmu carafa inuu soomaa maalinta sagaaloodka inaynay sunno u ahayn ee ay u tahay markaa khilaafu sunna waayo sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam qowl iyo ficil bay intaba leedahay qowl iyo ficil iyo tarki ayay intaba leedahay wuxuu sameeyey nebigu siday sunne u tahay in la sameeyaa ayaa wuxuu ka tegeyna in laga tagaa ay sunne u tahay wuxuu ka tegeyna in laga tagaa ay sunne u tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam markii uu soo xajiyey yowmu carafa inuu soomo waa ka tegey marka tegitaanka uu ka tegey waxaa laga qaadanayaa in la soomaa inaynay sunno ahayn ruuxa xaajiga inaynay sunno u ahayn ayaa laga qaadanaya marka fadliga laynoogu sheegay waxa weeye laba sano dembigood baa lagu dhaafaya dembiga lagu dhaafayana waxaa jamaahiiru ahlicilmi ay yidhaahdeen waa sakaa'iru dunuub waa dembiyada kuwooda yaryar weeyaan bay yidhahdeen waxaanay ka qaateen axaadiista qaarkood oo saxiixa ku jirta oo ku soo aroortay waxyaalaha xasanaadkii dembigay masaxayaan inay tahay yacni dunuubta sakaa'irta ah oo waxa weeye inta markaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa uu yidhi yani waxa weye alcumratu ila alcumra wa ramadaanu ila ramadaan yani wasalawaatu alkhamsi mukafiraatu lima baynahun ida ijtunibat alkabaa'ir ama ma lam tuksha alkabaa'ir aw kama qaala sala allahu alayh wasalam axaadiis macnahoodu sidaas iyada ay yahay oo mutacadidaa soo aroortay oo nebigu sala allahu alayh wasalam ku tilmaamayo ramadaan haddii la soomo ilaa ramadaanta kale laga gaadhaayo ramadaanta kalena la soomo labadaa ramadaan inta u dhaxaysa yacni in markaa soonkaa lagu masaxayo cumrada la cimraysto ilaa cimrada kale laga gaadhaayo wixii dembiga ka dhaca qofka in lagu dhaafayo hadduu cimradaa kale cimraysto in lagu dhaafayo salawaadka markaa shanta ah labada salaadood inta u dhaxaysa in lagu dhaafayo yacni dembiyada waa goorma waxa weeye waa ida ijtunibat alkabaa'ir iyo maa lam tuksha alkabaa'ir intaan kabaa'irta la gelin ama markaa haddii kabaa'irta laga dheeraado ayaa lagu dhaafaya marka taa waxaa laga qaatay axaadiista sidaa sheegayso muslim saxiixa kusoo wariyey in waxa weeye dunuubta lagu dhaafayaa xasanaadkan iyo markaa yacni khayrarkan inay tahay dunuubta sakaa'irta ayaa laga daliishaday inay tahay yacni sakaa'iru dunuub inay tahay amaa dunuubta kabaa'irtae waaweyne iyadu waxay u baahan tahay tawbo in laga toobad keeno ayay marka u baahan tahay sidaas ayaa waxa weeye laga qaadanaya bacdu ahlicilmiba waxay yidhaahdeen maya dunuubta sakaa'irta iyo kabaa'irta labadaba waa lagu dhaafayaa bay yidhaahdeen waxaana laga deliishanayaa bay yidhaahdeen axaadiista ku soo aroortay shanta salaadood oo uu nebigu sala allahu alayh wasalam tusaaleeyey oo uu yidhi hadduu markaa qofkiin albaabkiisa uu webi marayo oo biyo ay marayaan webi ahi oo dabeedna maalintii ku maydho shan goor ayabqaa min daranihi min shay wasakdiisii miyaa wax kaga hadhayaan markaasay yidhaahdeen may markaasuu yihi sidaas ayaa qofka markaa shanta salaadood tukadana aan dembigiisii waxba ugaga hadhayn xadiiskaas waxay culamada qaarkood ka deliishadeen oo saxiixa in waxa weeye markaa kabaa'ir iyo sakaa'irba in lagu dhaafayo yacni xasanaadka ay ka mid tahay salaaduhu wejiga looga deliishanayaana waxay tahay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku metelay yacni salaadda uu la tukado shanta salaadood tukashada la tukado maydhasho shanta wakti la maydhay ayuu ku markaa shabbahay maadaama uu taa ku metelay waxa uu inoogu tilmaamay nebigu sala allahu calayh wasalam hadduu waxa weeye markaa shanta salaadood tukado inaan dembigiisii waxba kaga hadhayn hadduu shan goor maalintii hadduu maydho sidaan wasakdiisii yacni waxba ugaga hadhay sidaan waxa weeye uskagiisii iyo qaajeerkiisii wax ugaga hadhayaa sidaynay u jirin ayaa dembigiisa waxba ayna uga hadhay waxaana la ogsoon yahay qofkaasi inuu noqonayo hadduu markaa shan goor maydho nadiif inuu noqonayo aanu wax cuskaga aanu yeelanaynin marka waxa weeye in la yidhaahdo qofkii oo uu ku hadhay yacni dembiyadii kuwii ugu waaweynaa ay ku hadhsan yihiin laakiin kuwii ugu yaryaraa lagu dhaafay in lagu metelaa ma suuragal aha ruuxa aan wasakdiisii yacni waxba ku hadhin oo waayo ruuxan markaa shanta salaadood haddii tukaday yacni haddii la yidhaahdo dunuubta kabaa'irtaa ma dhaafayso waxaa ka dhalanaysa in marka waxa weeye akbaru daran wasakda tii ugu weynayd oo dembiga marka hadda ah inay markaa ku harsan tahay marka waxa weeye taa waxaa laga qaadanayaa sakaa'ir dunuub iyo kabaa'ir dunuub intaba in lagu dhaafayo ayaa laga qaadanaya daa'ifa ahlucilmiga ka mid a ayaa sidaas iyadaa ku tegey waana sida sheekhu lalbani uu arjaxo saxiixu tarkiibka iyo uu ku arjaxo weeyaan waxaanu ku xambaaraa axaadiistan markaa tilmaamaysa maa lam tuksha alkabaa'ir iyo ida ijtunibat ilkabaa'ir in waagii hore ay ahayd marka axaadiistan kalena marka inay kordhinayso ziyaado ay tilmaamayso yacni xukunkii la siyaadiyey ahlucilmiga hore ka horreeya daa'ifa ahlucilmiga ka mida oo qowlkaa uga horreeyey shiikhana waa jireen oo sidaas iyadaa markaa hore ugu tegey laakiin calaa kulli xaal jamaahiru ahlicilmi waxay ku tegeen selafan wa khalafan inay tahay sakaa'ir dunuub dembiyada lagu dhaafaya ee kabaa'irta aynay ahayn maalinta labaad ee markaas soonkeeda laynoo sunneeyey xadiisku uu tilmaamaya waa maalinta caashuuraa maalinta caashuuraana waxa weeye waa tobanka bisha seko ama bisha muxaram tobankeeda weeye maalintay toban tahay maalintaasna waa maalintii ilaahay nebi muuse uu nabadgeliyey fircawnna uu halaagay maalintaas weeyaan waxaanu nebigu arkay sala allahu alayh wasalam iyagoo yuhuuddu maalintaas soomaysa markaasuu weydiiyey markaasaa waxay yidhahdeen waa maalintii nebi muuse la nabadgeliyey naxnu axaqu bimuusa minkum nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi annagaa muuse idinka xaq leh oo yacni idinkuwa xaqa umaydaan lehdin yacni itibaaciisa maadaama markaysaga waxaa diintiisii aa raaci weydeen oo ka gaalowdeen laakiin annagaa u xaq leh markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam fasaama wa amara annaasa bisiyaamih waa soomay maalinta caashuraa dadkana waxa uu amray in la soomo ayuu amray ha yeeshee waxaa sunno ah in waxa weeye qofku caashuraa hadduu soomayo maalinta sagaalkee ka horraysana inuu raaciyo oo sagaalka markaa muxaram iyo tobanka muxaram labada maalmoodba inuu isla soomo sababta uu caynkaa u samaynayaana waxay tahay waa mukhaalafatan lilyahuud yuhuuddu maalinta caashuraa oo keliya ayay soomaan marka waxa weeye wixii xataa lagu waafaqay kayfiyaddiiyo qaabkaa lagu khilaafaya wixii marka waxa weeye xataa lagu waafaqay inaan marka waxa weeye si toosa ayna isugu mid noqon labada ficil baa la doonayaayo sibaa loo kala duwayaa marka nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna ataasica haddaan markaa noolaado ilaa sanadka soo socda haddaan noolaado la asuumanna ataasica soomee maalinta sagaalaad ay maca alcaashiri bay ahlucilmigu ku fasireen yacni maalinta tobnaad yaday weheliso bimacnaa maalinta sagaalaad iyo ta tobnaad baan isla soomayaa ee bisha muxaram ama zeko marka waxa weeye taasina waa sunne maadaama markaysagaa kayfka iyo qaabka lagu khilaafayo yacni markaa yuhuudda laakiin maadaama markaa nebigu sala allahu alayh wasalam amar marka aanu ku odhan aanu odhan marka waxa weeye waa inaad soontaan maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad aa isla soontaan maadaama aanu sidaas odhan ama kii doonaya maalinta tobnaad inuu soomaa sagaalkana ha soomo yani waxa weeye marka culammadu waxay yidhaahdeen yani wujuub ma aha yani ruuxii cashuuro inuu soomo doonaya kuma waajibayso inuu maalinta sagaalaadna raaciyo laakiin waxa weeye mustaxab bay u tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam sanadii soo socotay ee uu sheegayay muu gaadhin laakiin marka waxa weeye tamanigaa uu tamaniyaya ee uu lahaa yani sidaasaan yeelaya haddaan noolaadee uu sidaa ku hamiyey ama markaa go'aansaday go-aansadka uu sidaa go'aansaday ayay waxay ku noqotay uu sheegay waxay ku noqotay sunna ayay markaa ku noqotay halkaana waxaa laga qaadanayaa sawmu yowmi carafa inuu ka fadli badan yahay sawmu yowmi cashuuraa inuu ka fadli badan yahay ayaa laga qaadanaya maadaama maalinta carafa la yidhi yukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya laakiin marka cashuure la yidhi yukafiru sanata almaadiya waxaa kaloo nabiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam maalinta isniinta soonta soonka la soomo dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi waa maalintii aan dhashay waa maalintii laysoo diray ee nebiga markaa layga dhigay waa maalintii waxyiga laygu soo dejiyey yacni markaa sidaas yada ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi waxay aqbali kartaa in awdu ay tahay yacni lishaki oo raawigiisu yidhi ma bucistu buu yidhi mise unzila ayuu yidhi waxay kaloo aqbali kartaa inay tahay waawgu yacni waxa weeye yacni markaa liljamci oo macnuhu ay tahay wa bucistu fiihi gudihiisa waa laysoo diray oo rasuul baa layga dhigay aw unzila calaya wa unzila calaya fiihi waxyigana maalintii laygu soo dejiye laygu bilaabay soo dejintiisu waxay ahayd maalin isniin ah ayay ahayd marka sidaas iyada ah yacni labada markaa weji mid walba waa aqbali kartaa halkaana waxaa laga qaadanayaa maalinta isniinta in la soomaa inay markaa sunno tahay ayaa laga qaadanaya isniin kasta soonka la soomayaa inuu sunno yahay ayaa laga qaadanaya xadiiskana waxa uu markaa u sababeeyey ama u cileeyey inay tahay maalintii uu nebigu sala allahu alayh wasalam dhashay iyo maalintii waxyiga lagu soo dejiyey yacni amaba la soo diray axaadiis kale oo soo aroortay ayaa jirta oo iyaduna sabab kale sheegaysa oo nebigu sala allahu alayh wasalam maalinta waxa weeye khamiista iyo maalinta isniinta waxa uu hi labadaa markaa maalmood camalkaa la bandhigaa camalka ayaa la bandhigaa marka waxaan jeclahay camalkayga in markaa yacni la bandhigo bimacnaa ilaahay loo bandhigo iyada oo yacni aan soomanahay in camalkayga ilaahay loo bandhigaan jeclahay markaa nebigu sala allahu alayh wasalam taana waxa uu ku sababeeyey in maalinta isniinta iyo maalinta khamiista soonka uu soomayaa inay tahay jacayl uu jecel yahay camalkiisii in ilaahay loo bandhigo iyadoo uu sooman yahay markaa labadu isma caaridayaan ee waxay noqonaysaa labada cillaba inay meesha ku sugan yihiin oo waxa weeye cillo markaa murakaba ah oo markaa yacni ashyaada ka kooban ayaa xukunkaa wada keensatay markaa soonka maalintaa la soomaayo taas yada ayaa markaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya xadiidkan iyo xadiidka markaa cashuuro ku saabsan yacni bacdiba waxay u daliishadeen culammada ka mida in waxa weeye maalinta uu nebigu sala allahu alayh wasalam dhashay in la soomaa inay sunno tahay bacdi kale way sii waasiciyeen oo waxay yidhaahdeen maalintii nebigu sala allahu alayh wasalam uu dhashay in markaa loo ixtifaalo oo la xuso ayaa laga qaadanaya